barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga maqlaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad lixda bisha may sannadka labada kun iyo toban iyo sideed idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jacfar kukaal
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo curinta suugaanta kaalimihii heesahana kama marna
hadasho markay hadasho markaan halaxsado asaawa macaan makaday heesaha ma holladay
wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka alex navali oo ah hogaamiye mucaarad ah oo caan ka ah dalka ruushka iyo boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa sabtidii shalay la xiray xilli ay mudaharaad ka sameynayeen magaalada moscow iyo sagaashan magaalo oo kale oo ku yaala dalka ruushka iyaga oo kasoo horjeeday in markii afraad valadimir putin loo dhaariyo madaxtinimada dalkaasi daqiiqado gudahood markii navali uu ku soo biray isu soo baxa ka socday bartamaha moscow ayaa xabsiga loo taxaabay isaga iyo ninka la yidhaahdo nicoli leski oo ka mid a kooxdiisa
madaxweynaha iiraan ayaa maanta sheegay in haddii maraykanku uu ka baxo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyay dalkiisa iyo waddamada waaweyn ay washington ka qoomamayn doonto xasan ruuxaani ayaa hadal tv-ga laga baahiyey ku sheegay in haddii maraykanku uu dhankiisa buriyo heshiiska nukliyeerka uu kaga shallaayi doono si aan taariikhda hore loogu soo arag madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in laba iyo tobanka bishan may uu go'aamin doono in dalkiisu uu ku sii jirayo heshiiskaasi iyo in kale waxa uu xusay in uu heshiiskaasi ka bixi doono haddii aan wax kabedel lagu samaynin gaar ahaan hindisaha jaangooynta barnaamijka gantaalaha boolistiga kaasoo iiraan ay u aragto difaac adag oo ay leedahay wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa khamiistii sheegay in dalkiisa aanu waanwaan ka gelaynin heshiiskii quwadaha waaweyn iyo iiraan ay ka gaareen dhanka nukliyeerka la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee dalkaasi aayatullaahi cali khaamine ayaa ka digay in dalkiisu uu gebi ahaanba ka laaban doono heshiiskaasi haddii trump uu horay ugu sii socdo cagajuglayntiisa ah in uu ka bixi doono dhankiisa
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halaabuurka oo toddobaadkan uu magaalada nairobi kusoo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada nairobi waxaynu barnaamijka kusoo qaadan doonaa bilihii ugu dambeeyey magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waxaa aada ugu soo badanayay dhalinyarada soomaaliyeed ee kusoo biiraya qeybaha kala duwan ee fanka gaar ahaana dhinaca gabayada iyo jilitaanka ruwaayadaha afka soomaaliga barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdiweli yuusuf isaaq oo ka mid ah dhallinyarada da-da yar ee dhowaan kusoo biiray qeybaha kala duwan ee fanka gaar ahaana dhinaca sameynta gabayada afka soomaaliga iyo ruwaayadaha iyo sidoo kale sayid cumar axmed marka hore kusoo dhawaada waxaan siinaya cabdiweli kusoo dhawo cabdiweli waan ku dhowahay waa mahadsantahay walaalkay maasha allah maantayta uun waxay noo tahay farxad inaan kaala soo qeyb galno barnaamijka hibadii halabuurka maansooyinka aan suubinaayo inta badan waxaan diiradda ku saarnaa wacyigelinta bulshada oo inaan bulshada ku wacyigelino iyo baaqiyada aan dad in baaq ay tahay oo message la gudbinayo oo markaas qof loogu loogu baaqahayo iyo madadaalada inta badan oo dadka bulshada ah qofku xataa waad aragtay marka la sheekeysanayo hadalada kaftanka oo kalete iyadoo laftirkeedu suugaantu waa nuxurka afka soomaaliga afka soomaaliga markii la isu keeno inta ugu nuxurka badanu waa inta suugaanta dee saas awgeed baa waxaan u suubinaa baahida bulshada inaan ku
marka markaad samaysaan ama jishaan oo kaleeto ama aada soo diyaarisaan gabayada ama rubaayadaha oo kale xaggeed ka bubahaysaan
markii dee qofku uu duubo oo waqti geliyo oo inuu duubiyayo way waqti baa ka qaadanaya sidaas kadib waxaa u suurto gasha marba sidii ay ugu suurto gasho ama waxaa jirta inta badan oon anigu iyo la shaqeyno asxaabtaydu bahda warbaahinta youtube janaalada oo hadda waayahan dambeeto dadka soomaalida aada ugu shaqeysan sida tviyada oo kaleto noqday tviyada gudaha soomaalida xiriir aad leedihiin ha tviyada gudaha soomaalida maasha allah xiriir fiican baan leenahay taa unba iyaguna dee waxay u taagan yihiin waxqabtirka bulshada baahidooda anaguna dee waxaan gudbinayn waa wax ka mid a bulshada waayo cabdi weli in maanso la curiyo ama la sameeyo gabay waa arrin aada mararka qaar qofka caadiga ah ku adag goormay kugu dhalatay inaad sameysid maanso oo aada bilowdid
waxaan igu horeysay waqtiga hore horta maasha allah wuxuu gabay iyo suugaan oo dhanba qofka hal abuur markuu yahay wixii hal abuurnimadu labay u kala baxdaa muhiimadeedu inay hibo tahay oo dee wax deeqoo ilaahay ku siiya ay tahay iyo inay hidda raac tahay ood waalid iyo dad uga faracsanayso farac ay kugu soo gashay way jirta anigu way iskaga ka jirtay laabtayda waan jeclaan jiray inaan fanka ku biiro dhanka gabayada iyo riwaayadaha iyo aan kasoo muuqdo anoo yar laakiin muddo aduga afar sano laga joogo baa igu horeysay oon soo galay fanka oon maansooyin tiriyo taana waxay igu kaliftay caqabado fara badan oo ah dee deeqdii alle oo ilaahay uun mar walba waa deeqda ugu muhiimsan deeq rabbaaniye ah oo dee alla uun markaas inta igu soo dhacsiiyeen maskaxdeeda ay wax soo saarto iyo baahi markaas aan bulshada dhexdeeda ku arkahayay waayahay maansadii ugu horeysay gabayga ahayd amaba ruwaayaddii ugu horeysay aad jisheen amaba aada jisheed ka qayb gashay ee saameyn dhinaca bulshada ka yeelatay maxaad nooga sheegi kartaa way badnaayeen waqtigaas markii aan jilahayay riwaayad waxaa jirtay la oran jiray baratae maxaa haaray halaashan qofku dee waxbuu bartae maxaad baaqi yeesha baratae maxaa baaqi qof waxbarashada aan ku dhiirigelinaynay anaa iska lahaa markii horeeto qorideeda dhalinyaro kaleeto asxaabaa nahay baana ila jishay way badnayd waqti dheer ka hor bay ahayd haddana laakiin waxaa jirtay maansooyin oo ay ka mid tahay maansalia dhalinyaro oo aada dadka bulshada soomaalida ay dhalinyarada weliba jiilka soo kacaya ay uga heleen maanse kale waxaa jirta iyadana layaa goob haween lahaan jiray oon markan aan suubinayay qisana way ku saabsanayd haddana bal middaa qaaca ka yarasiy
goob haween lahaan jiray haddaan soo qaatay wuxuu ku saabsanayd qiso ku dhacday nin aan saaxiiba ahayn oo miyi joogi jiray oo iga sheekeeyey dhanka miyiga aada gabdhaha iyo wiilashu waay hameenkii oo kaleeto bay waxay tagaan bay la sheekaystaa oo la sarkaa waa hawshu waa iska badan tahay deedna gabar buu in muddaa lasoo jeegeysan jiray xilliga jiilaalka la yiraahdo deedna xilliga dooga ama guuga ama daytahay oo kaleeto xooluhu ay degan yihiin oo aan dhibku markaa jirin ayaa reerkaa la dhisaa deedna marka gabadha jiilaalka lasoo sheegtay xilligii guugahayd markuu la gaaray buu gabadhii wuxuu rabaa inuu u sheego qaabkii uu rabay inuu guursado iyo siduu yeelaya iyo sheekadii buu dhammaystiray marka wuxuu leey ifahan waa xilligeeni baa la gaaray marka haddaan ka xasuusto oon soo qabto beejkeeda waxaa ka mid ahaa gaada socodka laafiyaha garaaraha isdaba mari markaad gacanta saydhoo galbisoon tilaabada ayuunbay gayaankaa heellada la guuxaan ana galabtay erayada ku gariifi mahaye sharaf aad ku gaarto oo eebba kugu galladay ayaa weedha keentay bal garawso inan yahay goob haween lahaan jiray garashada xishoodka la golo joogsigaagaan ka arkaa goldheero indheergarashadaaduna waa waxa i gubay oon uga go-ay gasiinke yaad gacal wadaagtaan waxaan uga go leeyahay goday nabadu waa guri iyo geed qabow oo lagu wada gam ahaya gaajadani haysana waa gaabsigaygiyo wacadkan guntayno ilaa sanadiya gaarsiye ay ahayd gadiise ay ahayd gadiise ayaan caawa guri geyn adna garabka ila qaba iyo gacanta midigo yaan dheeli soo gelin waxaan uga golleeyahay gacma daaris aan jirin reer laguma gaare yaa guri geysto aqal wada guduuto hablo gaariyaal iyo tid cayaan gashaantimo daahiyadu gamboon yihiin daarad aada u gudaweyn gaafkuugu tumo oo dhallinyarada goomoon cagta garangarkeediiyo galbiskiiyo ciyaaraha ayaan dayn oraango-in gacaloyda ku wada waaridkan ayaa guda soddon geela daaqoo baarqabkiisi golongolay markay gaadho leylkii doobida garaaco galowgiyo shimbiruhu midba gooni ulaci gurigiina soo tuba galabtiina layrsiga dharkoo gibil madowlo may gaaxsanaa iyo hooreen biyuhu gugu webiyadu gufaaciya ayeen joojin gebidumis yaa gooni kula dega gacalay had yo jeer yaan hadalka kuu gubin yaa igar ka gununacay wuxuu yidhi markay gaadhay galabtii gaabatay cadcaaduna goonyaha daruuraha fallaarahay ganaysay ku cadaysay geesaha oo geela dhala iyo lo-du gaax la wada ciya garanuugta iyo cawl ay gaaf wareegaan gurigaaga aagiis yaa kaaga gees waca qiyaaskii ninkaas uu iga sheegay fikirkii uu iga sheegay bay ku timid iyo weliba habka markaas aan islahaa way saameynaysaa bulshadii soomaaliyed inta badan hadad halkaan hadda magaalan joogna haddaad damacdana qof maanso ama suugaan ku cabirtid waxay noqonaysaa waxa markaas asestiga ku xiran ee deegaan ahaanta iyo environmentga wax ku xiran inaad ku qiyaastid laakiin markii xaggaasoo kale aad qiyaasaysid gabadhi waxaad ku qiyaasaysaa xoolihii dhinaci miyiga xoolihii xilligii barwaaqada ahaa sidii deegaanku nabadda u yahay gurigii xataa uu ku dhisanayay cayaarteeda sidii loo tumahayay baa kamid a wuxuu ku cabirayay marka qiyaas noocaasa unbay ahayd waan kugu soo noqon doonaa dhegeystayaal markan waxaan siinayaa sayid cali laashin yare waa wiil dhalinyaro ah oo aada u daayar isagana waxa uu kamid yahay dhalinyarada dhowaan kusoo biiray dhinaca fanka gaar ahaana dhinaca curinta iyo sameynta maansooyinka dhinaca gabayada kusoo dhawow sayid waad mahadsantihiin baxda v o a iyo dhegeystayaasha meel kastoo joogtaan ma magacaaga unbaa sayid cumara mise waa adiga maqsade magacii waa sayid cumar hooye ay bixisay marka laakiin fanbagka iyo waxaa layidhaha bulshada baraheeda waxaan ku isticmaalaa laashin yare marka laashin yare ha marka waan ku dhawahay barnaamijka waadna salaamantihin dhammaantiin
kusoo dhawow haddii aad gudo ugasho gudo gasho barnaamijka waxaa laga hadlayay dhalinyarada muddooyinkan dambe kusoo biiraya qeybaha fanka ee nairobi dhinaca kala duwan qeybaha kala duwan ee fanka qeybtee ayaad kaga jirta adigana amaba barnaamijka hibada iyo halabuurka maxaad kaga qeybgalaysaa qadarow runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamij caynkan oo kaleeta inaan ka qayb galo hibada iyo hal abuurka runtii waana tallaab aada u wanaagsan oo ay qaadeen bahda v o eda bahda kale warbaahintana intaasoo kaleeta ayaan ku bogaadinayaa uguna maxaa la ihahdaa baaqaya inay ku tallaabsadaan ayaguna runtii aniga hal abuurkayga inta badan waxaan diiradda ku saaraa wacyigelinta iyo sidoo kaleeto toosinta dhanka siyaasadda oo aan markaas wixii aan u arko hadba inay qaldan yihiin adigoo markaa adeegsanaya gabay mise hees gabay amase maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdo jiifto way jiraan gabayo aan maxaa la yihahdaa ka tiriyey dhanka siyaasadoo kaleeto marka waxa aan leeyahay waxaa ka mid a dhaqaalaha daciifka deg deg baan wax uga qaban dowladaha galbeedkan dolarkay la dumayaan soo daradsha leeyahay aniga dad haye xisbigayga duuflaal qof waliba dantiisu ka dareemi doonaan ka dareemi doonaa ee ma i dooranaysaan waa hagaag sayid cumar waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa markaa cabdiweli cabdiweli waxaa muddooyinkan dambe aada usoo badanaya dhalinyarada fanka kusoo kordhaya gaar ahaana waxaa aada loo daawadaa youtube-ka koleetay kusoo bandhigayaan filmadii iyo riwaayadihii iyo gabayadii ay sameeyeen amaba ay jileen maxaa faa-iide ah oo dhalinyaradu ay ka helaan baa las dhihi karaa arrintan ama qabashada shaqadan
ninka leeya waad mahadsan tahay qadarow marka la yiraahdo horta faa-iido qofku wuxuu faa-iido fiiriyaa markuu leeyahay wax layihahdo balanceshes oo labada dhinacba ay u miisaaman yihiin inta badan dhalinyaradu waxaa aada usoo batay horta social mediaha haga facebooka youtube-ka t v-ga oo kaleeto dhalinyaradu marka faa-iido dadka unbay u qabtaan oy gaarsiiyaan kaydkan sidaa dareemis inta dambe waxaa dabar go-aya suugaantii waxaa dabar go-aya riwaayadihii macnaha lahaa oo afka iyo dhaqanka ku saabsanaa marka dhalinyaradu un faa-iidada ay ka helaan ba waxay tahay inay bulshadooda u gudbiyaan masajka ay hayaan iyagu uguma fadhido inuu qofku faa-iido faa-iido dara ayaga waxaa waaya inay la fadhiistaan wixii muhimka ahayo ay bulshada u hayeen marka bulshadoo kaleeto markay daawadaan amaba dhegeystaan gabayada iyo filimada aada sameysaan maxaa reaction ah amaba falcelin ah aad ka heshaan
in badan oo qofku uu ka aan ka helnaa dhalinyaradu gaar ahaan hadda anaga markii waxay noo arkaan just qofku way noogu hambalyayaan tusaale ahaan hadda filimkii ugu dambeeyey oo in muddo aan bil dhammeyn laba wiik camal hadda ku jira baraha bulshada oo la yiraahdo qarsada maxaa iga qabsaday ahayd qiso jacayl ah oo aan ka suubinay riwaayad baartigeedii koobaad baan suubiyey weli baartigii labaad ma aan suubin insha allah mar dhow waan usoo wadaa ayagana bulshada filimkaas oo kaleeto dadkii fiirsaday markuu soo galay dadku waxaad moodaa xataa inaysan sugi karin qeybtii labaad oo kale ku-xiraanshada calaashan ay ku xiran yihiin barnaamijyadeen oo kale aysan sugi karin qeybtii kale oo ay leeyihiin aawa maad noo soo jishiin xataa qeyb ka mida ay iga codsadeen inaan xataa guryahooda iyo meelaha iyagu ay degan yihiin inaan ugu qabto si taasoo ay ka dhigayaan iyaguna ay nooga dhigayaan dhiirigelin iyo dhalinyarada inay ugu mahadceliyaan ay ku dhiirigeliyaan qofku inuu ka dhiibo uu gurigiisii dhaho ku jilo filimkii inuu dhaho goobtayda ganacsigao kaleeto ku jilo filimkaaga ku jilo inay kugu garab istaagaan oo xataa dhalinyarada qeyb ka mida lagu caawiyo agab ay wax ku qabsadaan markaas oo kaleeto maasha allah bulshada dhexdeeda uu in badan waayahay dhegeystayaal waxaynu ku guda jirnaa qeybihii dambe ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaan siinayaa sayid cumar oo isna kamid ah dadka nagala qaybgelaya barnaamijka hay
runtii waa mar kaleta waan dhowahay waxaa jira gabay la yiraahdo tahriib tahriib runtii wuxuu ahay gabay aniga dareen ugu imaaday oo ah markii hore adigaa sameeyey aad iyo aad ha yani waxaan marka kaadla marka hore qofku talaxumada iyo marka hore dhalinyaradu sida ay maxaa rirahda ugu ay u maxaa rirahda ay ugu talaxumaystaan inay baxaan marka gabay labada laba gabay weeye midka koowaad waxau ka hadlayaa sida aan maxaa lirahda fikirkan ka qabay iyo maxaa lirah meeshii ay iga yaraa xumaatay iyo sida aan maxaa lirahda aan damacsanahay haye
wuxuu leeyahay naqbaa darar leh nabadba maca nolol islaam baa leh nabarkii ku gaaraba nas baa lagu arooshaaye lama noogo weligeed hadday noloshu ciirtaaye waxaad naawilaysaba mar baa lagu nagaadaaye nusqaan lagama waayo adduun noloshii weeyaane nin kastoo naseexiyo ku nool guriga nuuraya inuu hore usii nuuxsado weli niyoodaaye waxaa looga nool yahay halkay kagula noogtaaye nada kale haddaan soo galo nuursho hadalkayga anigoo naseexiyo ku nool guri lasoo naadsho niyadaydaba waxay i tiri noloshu waa duuge waa inaad kasii nooxsataa meeshan laga noogiye new york iyo waxa ii sawiran taniya norweye nairobi gaarada gashaan naadiskood galaye nasiibkaasa iga hiliya kama nagaadeene nacabkii islaamkaan u gala goraynay tahaye nuqsi iyo waxay ii celsheen nolol aan moogaaye nadaafad ima taalle nidaam hoogay baa jiraae nafta lagu ciqaabay qofkii nolol ku toosaaye haddiise aan nagaadoon in badan xara ku noolaaday haddiise aan nagaadoon in badan xara ku noolaaday noloshii nuqsigiisa uu uga go-ay iyo nolosha jaalkiiye welise naawilkii igama bixin iyo naqdoonkiiye goortii nasiibku uu yiraa nadarku weeyaane runtii dad badanoo waxaa jiray aan aada u wada suug dhoweyn oo aan maxaa layirahdaa haddaan baxaya bishaanaan baxaya anuu sitimaankaanaan socdaa isdhihi jirnay oon aada u sheekaysa jirnayaa jiray anu marka aan fikirkaygii oo isbedelay waxaan isdhahay maadaama aada tahay nin hal abuur ah af hayeenkii bulshada tahay dee inta un kaliga hoos go-aan ka qaadataa iska aamusin da-yartana la hadalba marka gabay kaletaan ka tiriyoon leeyahay hadduu taageer yahay wiilmar buu turunturoodaaye intuu geetintii mare ayuu tala ka boodaaye taxanaha tahriibkan haddaan toosh ku yaro eego oo aan ta'lay qoro murtida waan tixgeliyaaye siday aniga ila tahay ayaan kuu turjumayaaye siday aniga ila tahay ayaan kuu turjumayaaye ta'du waa tallaab geeriyoo lagu tegayaaye a'du waa allahayow adaan aamin kuu nahaye ha-du waa hidaha toosan oo laga habaabaaye ra-du waa rafiiqaagiyo bahala reebteene i'du waa ilowshihii xumay ood ku orodeene i'da kalena waa idil dadkii iibka moodgalaye ba'du waa badweyn iyo biyaan laga badbaadayne haddaad baraka moodaysa waa bala aad moogeyde aada baad umahadsantihiin labadiinuba guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
khadar maxamuud xareed ayaa nairobi kusoo diyaariyey barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halka aad kala socoteenna waa idaacadda v o a barnaamijkeedii dhallinyarada maanta markana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo tababari hore ee kooxda kubadda cagta manchester united sar alex ferguson ayaa cisbitaalka loola cararay kadib markii xanuun dhinaca maskaxda iyuu ku soo booday tababarahan ayaa lagu daweynayaa cisbitaalka salford royal hosbital ee magaalada salford ee waddanka ingiriiska waxaana la sheegay in qaliin lagu sameeyey lagu guulaystay walow qoraal ka soo baxay kooxda kubadda cagta ee manchester united lagu sheegay in tababaruhu in muddo ah ku jiri doono qaybta gargaarka deg deg ah ee cisbitaalka qoraalka ayaa sidoo kale waxaa loogu rajeeyey in uu caafimaad degdega ku helo sidoo kalena waxaa lagu sheegay in kooxda kubadda cagta ee manchester united ay isagaiyo qoyskiisaba niyadda ku hayn doonaan muddada xanuunka badan ee qoyska iyo isaguba ay wajahayaan tababarahan ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa uu leylinayay muddo labaatan iyo lix sana ah isagoo ku guulaystay soddon iyo siddeed koob muddadaasi uu kooxda leelinayay wuxuuna ciyaaraha iskaga fadhiistay sannadkii labada kun saddex iyo tobankii haatanna horyaalka dalka ingiriiska kulamo adag ayaa maanta mar kale la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxay soo dhoweyneysaa kooxda huddersfield town waxaana lagu kulmayaa guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city chelsea iyo liverpool ayaa kulan adag iskaga hor imaan doona garoonka stanford bridge ee magaalada london labadan kooxood ayaa dabcan ka mid a kooxaha ugu jeeniga weyn waddanka ingiriiska kulankooduna waxuu noqonayaa kulan taageerayaal fara badan ay isha ku hayn doonaan dhinaca kalena kooxda arsenaal ayaa kulankii ugu dambeeyey ee gurigeeda ay ku ciyaarayso ku soo dhoweyneysa kooxda burnley waxaana kulankaasi uu noqonayaa kulankii ugu dambeeyey ee tababaraha arsenaal ee arsen wenger uu arsenaal ku layliyo garoonka imaarat stadium walow laba kulan oo kale u dhiman yihiin hase ahaatee labada kulan kuma ciyaarayaan garoonkooda oo guryaha kooxaha kale la ciyaarayaan ayay tegi doonaan waxaana la rajeynayaa taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda kubadda cagta arsenaal in ay arsen wenger si wanaagsan u sagootin doonaan macallinkan ayaa markuu xilli ciyaareedkani dhammaado macsalaameyn doona kooxdiisa arsenaal waxaana arsenaal weli doondoonaysaa ciddii ay ku bedeli lahayd tababare arsen wenger waddanka sbainna kulan adag ayaa caawa la filayaa inuu dhex maro kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo real madrid ciyaarta caanka ee loo yaqaano el classico waxaana kooxda kubadda cagta ee real madrid ay doonaysaa inay guuldaradii ugu horreysay ee barcelona dhadhansiiso xilli ciyaareedkan halka kooxda kubadda cagta ee barcelonana ay doonayso inay guulaheedii iska sii wadato islamarkaasina ay mar kale ka adkaato kooxda kubadda cagta ee real madrid oo ay kula kulmayso garoonkeeda camnu stadium ee magaalada barcelona kulankan labadan kooxood ayaa wuxuu kulminayaa xidigaha ronaldo iyo messi laacibiinta ugu wanaagsan ciyaartooyda kubadda cagta ee dunida waxaana taageerayaasha dunidu ay caawa si wanaagsan u daawan doonaan labadan kooxood iyo halka ay guushu aado walow ciyaaryahan leonel messi marka uu la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee real madrid uu issoo buufiyo oo aad moodo inuu laba ciyaaryahan yahay sidaasi lamid ahna ronaldo ayaa kulanka alclassico jecel in uu goolo dhaliyo la arki doonay haddaba halka ay labadan kooxood caawa ku kala dambeeyaan ciyaaraha nbiyada maraykankana haddii aan soo qaato habeenkii xalay ahaa laba kulan oo adag ayaa dhacay labadan kulan ayaa waxay dhex mareen kooxaha philadelphia ers iyo boston celtics iyo weliba kooxda kale ee cleveland cavaleris iyo toronto raptors ciyaartii hore ayaa laisla aaday shan daqiiqo oo overtime ah amaba dheeri ah waxaana shantaasi daqiiqo guushu ay aadeen dhinaca kooxda kubadda kolayga ee boston celtics halka kulanka kale ee cleveland cavaleris iyo tobanno dhex marana uu ahaa mid isna adag oo ciyaaryahan lebron james ayaa markay kubaddu farihiisa ka baxday shabaqana ay gashay waxaa ku dhammaaday daqiiqadihii ciyaarta loogu talagalay sidaasina guul ugu soo hooyey kooxdiisa cleveland cavaleris sidaana waxa ay kooxdu haatan ku sarraysaa saddexdii lugood oo ciyaareen saddex iyo eber kulanka dambe haddii ay badisana ciyaaraha kama dambaysta ah ee dhinaca bariga ayay u soo bixi doontaa halka boston celticsna sidaasi oo kale ay saddex kulan ku hogaaminayso philadelphia oo iyana kulanka afaraad haddii ay badiso soo gudbin doonto oo markaa cleveland ay isardin doonaan waa haddii labadoodu ay ciyaaraha kama dambaysta ee dhinaca bariga u soo gudbaaneen dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga intaa tan ee kulan dambe oo mascadooyada lestaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade iyo xubintii cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waa dhinacii heesaha barnaamijka idinku talagalay waa heesta alkudhageedu yahay hablaha waxa aana ku luuqeynaya fanaanka safwaan halac
ablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho annaan qurux baan u hawlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hinqada usoo hinqada hadasho markay hadasho markaan halacsado asaawa macaan hakaday esahama holladay hinqada usoo hinqada hadasho markay hadasho markaan halacsado asaawa macaan hakaday esahama holladay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray haddaan kalid helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray haddaan kalid helay wacanay naftaad hanato himan badanee xiskaadu hirto habeen dhaladey hankaa ku rabo xisho uwaney ilbaad tahayo uwaney ilbaad tahayo hanan wacanay naftaad hanato himan badane xiskaadu hirto habeen dhaladey hankaa ku rabo xisho uwaney ilbaad tahayo uwaney ilbaad tahayo adiga istayda adaa hagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa adiga istayda adaa hagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa
heestaasi ayaannu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a anigoo a jacfar kuukaac caashacuud iyo bashiir abiikaroo idinku dhaafay nabadgelyo
markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan kuu maray